waxaa lama huraana in qof kasta oo ka hawlgeliya garsoorku ha ahaada garsoore xeeraariye kaaliye ama shaqaale kale uu ogaado garsoorku inaanu ahayn meel laga tabcado laga hudmo oo dhaqaalo laga tabcado garsoorku inaanu ahayn meel guryo iyo gawaadhi laga gato sidaa darteed umaanu iman inaanu ka tabcanno ummadda tabaalaysanee soomaaliyeed waxaanu u nimid inaanu cadaalad ugu adeegno waxna ugu biirno soo kabashada dadka iyo dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa mudan in qofka rabaa inuu dhaqaalo fiican helo aanu garsoorka usoo shaqo tegin kaka shaqeeya ee doonaya inuu dhaqaalo fiican sameeyana iskaga baxo oo ganacsi samaysto ama shaqo kale wanaagsado waayo garsoorku ma aha meel lacag iyo dhaqaalo buuran laga sameeyo ee waa meel lagu qabto hawlaa waxaan farayaa guddoomiyayaasha maxkamadda cafaanka iyo gobolka banaadir in laga bilaabo maalinta beriya si toosa ay u dhaqangeliyaan kulana xisaabtamaan garsoorayaasha iyo kaaliyayaasha in si buuxda loo hirgeliyo hannaanka aynu maanta halkan ku daafuray